دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaala ku qaaday fariisimayaal kala duwan oo askarta dowladda federaalka kaga sugnaayeen gobolada shabeellada hoose iyo banaadir dowladda federaalka ayaa ku fashilantay qorshayaal badan oo ku aadan dagaalada iyadoo xasan sheikh uu yidhi aniguba waa dakanaysanahay ee la mid ahaada guddiga gurmadka abaaraha ayaa raashin ka qaybiyey deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa faahfaahin dheeriya ka bixisay dagaaladii cuslaa ee doraad lagu jebiyey ciidankii liyubolis ee ay xabashidu ku shaqaysato kulan ay beesha maxamuud hiraab kaga hadashay duulaankii ay dowladdu ku soo qaaday gobolka galgaduud ayaa ka dhacay gobolkaasi sekada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey deegaano ka tirsan degmada jilib ee walaayada jubbooyinka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimayaal ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga kala sugnaayeen gobolada shabeellada hoose iyo gobolka banaadir rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda roobda-ay ee deegaanka kaxda ee magaalada muqdisho halkaas oo laga maqlayay dhawaaqa rasaasta sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ka samaysteen buundada degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose dowladda federaalka ayaa ku fashilantay qorshayaal badan oo ku aadan dagaalada iyadoo xasan sheikh uu yidhi aniguba waa dakanaysanahay ee la mid ahaada waxaa ka warramaya cabdifataax maxamed qaasim madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya culeysyo badan iyo fashil kadib markii uu dhaqaajin waayey dagaal uu sheegay inuu ku qaadayo mujaahidiinta isagoo ku maxabsanaya qabiilooyin waxa uu horay u sheegay in qorshahan uu yahay mid ka yimid maraykanka dowladdiisuna ay ku qasban tahay kadib markii toddobaaadyadan ay wax u noqon waayeen sidii uu rabay waxa uu isku dayay inuu handado bulshada amaba uu qasab ku dagaalgeliyo xilli aysan ku mabda ahayn hadallada la yaabka leh ee laga kaydiyey waxaa ka mid ah in uu dadka si cad ugu baaqayo inay dekanoobaan isagoo u daliishanaya inuu isaguba u dekanaysan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana handadaa iyo waa laydilaa iyo dowladda ima ilaalin karta maaanu ahaa dalka dhammee kula qabo balaayo laysla qaba balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhammaa taadiidsan dad badan ayaa garowsan in xasan sheekh uu haysto ilaalo badan kuna dhex jiro kaara shisheeye taasina ay ka hor istaagayso inay aqbalaan warkiisa ah in ay la dekanoobaan iyagoo aanan haysan kaare iyo shub ay ku gabaadsadaan fashilka kale ee soo wajahay xasan sheekh ayaa ah dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan oo ay mujaahidiintu dib ugu qabsadeen deegaano badan taasoo ay weheliso dhacdooyinkii waaweynaa ee magaalada beledweyne marka uu soo hor istaago kamaradaha waxaa la dareemayaa inuusan saacado ku filan hurdin toddobaadyadan shir uu doonayay inuu qaab qabiil u abaabulo ayaa laba goor ku fashilmay magaalada muqdisho odayaashii mudullood ee xamar joogay intooda badan kama aysan soo qaybgelin shirkaas maadaama ay og yihiin in wuxuu qandaraas yahay xataa waxaa soo xaadiri waayey inta badan xildhibaanada guddoomiyaha gobolka banaadir oo xilkiisa muran hoosaad uu ka jiro oo uu u wakiishay shirkan ayaa af labadii yeeray haddahay waxaa laga dhawaajiyey hagaraa jirtaa layidhi hagartu waa muuqataa xildhibaanaan ballam'aa la wada ballanshay xildhibaanada maqanna waa u jeediin waa ogtihiin xildhibaanada maqan ee ciddaan hoggaankeedii ah waxay ku maqan yihiin ha la weydiiyo runtaan isu sheegno guddoomiye madaali ayaa markii uu shirkaasi fashilmayay dalbaday cid martigelisa shir kale oo la isugu imanayo dadkii ayaa aamusay waxaana la waayey cid martigelisa calaa kulli xaal waa isu nimidna waa qadayna waa la khudbeeya waana la kala tega ma saasay baasha ku filan tahay mase wax kalaa la samaynaa wax kale haddii la samaynaya yaa hoggaan u noqonaayo yaa marjic u noqonaayo yaa hoggaaminaayo yaa xoolihii la daba taagan yaa xo- yaa xooggii la daba taagan yaa maalkii la daba taagan yaa maskaxdii la daba taagan aan isweydiinno laakiin haddaan inta gogol kale intaan dhigno isu nimaadno inta qadin haddana aan kala tegayno macno yeela mayno aniga marka waxay ila tahay gogoshaan gogol ku xigtaa horta la suubihaa maxamed cajiib iyo ninka la yidhahda ducaalaana dhigaayo xasan sheekha ayaa sidoo kale ku fashilmay qabiilo dhowr ah oo ka diiday qorshaha uu wato isagoo ugu hanjabay inuu kuwo kale soo hubeynayo waxaa intaasi sii dheer beelaha mudulood ee ku nool wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo kasoo horgeystay qorshihiisa xog hoose oo aan helayno ayaa waxay sheegaysaa in taliyaha ciidanka dowladda federaalka ninka la yidhaahdo odawaa uu daraad xasan u gudbiyey warqad uu ku dalbanayo inuu iscasilo laakiin waa uu ka diiday waxaana uu ka codsaday inuu ayaamo ka sugo muddada uu joogo xasan waxay dowladdiisu weysay taliyaal ciidan oo uu ugu caansanaa farxaan qaroole oo lagu dilay weerarkii ka dhacay nawaaxiga balcad toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa kale oo jira in muqdisho ay wadna xanuun ugu dhinteen laba xildhibaan ra-iisul wasaarihiisu wuxuu si cad u muujiyey in dagaalka warbaahinta looga adkaaday taa beddelkeedana waxaa dowladda federaalka lagu eedeynayaa inay waayahan naf ka dhigatay been abuur iyo warar aan sal iyo raad toona lahayn marwada weyn ee xasan sheekh oo u muuqatay inay aragtay sawirada gurmadka haweenka wilaayaadka islaamiga ah ee mujaahidiinta furimaha hore ayaa habeenkii xalay isi soo sawirtay iyada oo ay la joogaan afar hablood oo ay wasiiro iyo xildhibaano ka mid yihiin kuwaasoo soo bandhigay dhowr xabo oo sabaayad ah oo ay leeyihiin waxaan ugu talagalnay ciidamada dowladda federaalka dadka qaar ayaa ku tilmaamay in waxa lasoo sawiray ay yihiin cashadii ay habeenkaasi cuni lahaayeen kooxdaasi shanta qofood ka kooban dowladda federaalka ayaa waxay si isdabajoog ah uga cabanaysaa mabda'a diineed ee bulshada ku jira dhowaan sambaloolshe oo ah xildhibaan ka mida kuwii horboodayay colaadda uu xasan sheekha ka horiyey hiiraan ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay ku dagaalamayaan mabda iyaguna uu ka maqan yahay sidoo kale cali jeyte cusmaan gudoomiyaha hiiraan ayaa muujiyey halkii ay taageero ka heli lahaayeen bulshada beledweyn inay arkaan dadka aaminsan inay gaalo yihiin waxaana uu tusaale u soo qaatay cunug yar oo hooyadii la socday oo arkay ciidamada dowladda federaalka waxaa ka dhacday nuur xawaad canug hooyadiis u soo kaxaysay farmasi dawada wax ka sii rabtay ayaa ciidan tuutalu soo hormaray baa leeyahay markaasuu yidhi hooyo hooya gaaladatay hooya gaaladatay magaalada beledweyne ka- inay ka dhacdaa ay igu maqaalan tahay falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xasan sheekh uu wajahayo culaysyo badan oo ka haysta dhanka dagaalka iyo kuwo kale oo kasoo food saaray dhanka siyaasiyiinta mucaaradka isaga iyo kooxda talada haysa ayaa loo arkaa kuwo hal xisbi ah oo wixii dhammaa isku koobay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise tuulada ceelmuluq ee hoostagta degmada cadanle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga qaybiyey raashinka gurmadka abaaraha guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeeq raashin ah gaarsiiyey tuulada ceelmuluq iyadoo ay ka faa'iidaysteen dadka masaakiinta ah ee ku dhaqnaa halkaas qaarkood ayaana ka warbixinaya waxa ay qaateen xuseen maxamuud cali ayaa la yidhaha waxaan joogaa tuulada ceelmuluq ee hoostagta degmada cadale maanta waxaa raashin loogu qaybiyey tuulada ceelmuluq boqol qoys oo masaakiina waxaana ugu qaybiyey walaayada islaamiga alxamdulilah ilaaha ma haddaa iskale adna waxaa ma hadda lamada iskale walaayada waa uga mahad celinaynaa khayr allah siiyaan leenahay annaguna waxaa nahay shacabkoodii habeen iyo maalinaa iska joognaa iska jirnaa cadowgana kulligaynaba allah ha qabto gaalada allaha jebiyo islaamka kor allahu dhigo intaas ayaan ku duceynaynaa wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka socda gurmad ballaaran oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu dadka ay abaaruhu saameeyeen walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa faahfaahin dheeriya ka bixisay dagaaladii cuslaa ee doraad lagu jubiyey ciidanka liyu boolis ee ay xabashidu ku shaqaysato mar kale waxaa ka waramaya maxamed ciise sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey dagaaladii doraad ka dhacay xuduud beenaadka gaar ahaan aaga washaaqo kuwaasoo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo- iyo kuwa liyu booliiska oo garabka helaya xabashida ugu horeyn waaliga ayaa ka warramay sida uu ku bilowday dagaalka cadowga allah ayaa xuduud beenaadka u dhexeeya wilaayada islaamiga bakool iyo gobolka afdheer gaar ahaan deegaanka layihahdo washaaqo meel u dhow uu isku dayay inuu maaragtay uu soo aado u weerar uu soo qaado runtii waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala baa ku mahadsane aad iyo aad baa loola dagaalamay adowga isaga ah jab iyo hasiimana dhabarka waa loo saaray ilaahay subxaanahu watacaalana ayaana ku mahadsan sidaas ayay wax u jireen wilaayadan waxay qayb ka tahay ama ay ka mid tahay wilaayaadka islaamka ee gurufka colaadeed uu ka socdo saasaa marka maarta weerarka u dhacay wuxuu ka waramay cidda weerarka soo qaaday dagaalkani waxaa soo qaaday ee, ciidamada maarta murtadiinta ah ee loo yaqaano liyu boolis ee hoostaga ciidamada xabashada etoobiya een, runtii mujaahidiinta oo aad u feejignaa oo akhbaartooda iyo istikhbaaraadkoodan maarta aad u dhisnaa ayay ka warhayeen dhaqdhaqaaqooda iyo waa lala socday deegaankaas oo xuduudbeenaadka maarta ka tirsan deegaanka washaaqo meel u dhow oo qurcalo la yidhaahdo oo washaaqo hoos tagta ayaa ayaa lagu halay dagaalkaas marka maaragtay ciidanka liyu boolis oo murtadiinta ah ayaa lafdhabar u ahaa iyagaa marka weerarka soo qaaday dhowr jeer oo maaragtay ilaa shan jeer ay jabeen oo maaragtay hasiimo ku dhacday kadib waxaa uu soo gurmaday ciidamo etoobiyaan ah ayaa maaragta ka qayb qaatay marka dadka maaragtay weerarka soo qaaday oo cadowgaas marka waxay ahayd liyu boolis oo gadaalna maaragtay uga imaaday gurmud wuxuu sheegay in dagaalku uu socday saacado badan wuxuuna ka waramay sababta ka dambeysay afar saac subaxnimo ayuu bilowday ilaa adiga maqrabkii laga gaaro dagaalku waa uu socday kadib markii hasiimo walaalaha mujaahidiintu ay dhabar ku saareen oo runtii waxaa waaye sida ilaahay uu qur-aanku ugu sheegay kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan katiiratan biidni illaah ilaahay idinkiisaana maarta looga raayey ilaa shan jeer ayay rugaal celin ay soo sameeyeen baktigooda meesha daadsan ayay diidayeen inay meesha kaga tagaan in badan waxay isku dayeen baktigan inay qaadaan walaalaha mujaahidiintan waxaa waaye dagaal culus ayaa mar kastaba ay la gelayeen oo hasiime iyo maaragtay jab ayaa dhabarka loo saarayay ilaahay subxaanahu watacaala ayaana ku mahadsan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa khasaaraha liyu booliiska ayaa aada u kordhaya wuxuuna waaliga ka waramayaa inta uu gaarayo ilaahay fadligiis marka baktiyada ilaa lixdan iyo saddex ugu yaraan ayaa la yidhi laakiin hadda macluumada aan hayno baktigooda waa boqol soddon iyo shan macluumaadka maarata iyaga dhexdooda laga helayay dhaawacana maaragtay boqol iyo toddobaatan iyo saddex ayay ku sheegayeen dagaalkaas marka waxaa ku dhintay taliyayaal aad u waaweyn taliya ugu sarreeyey ee gobolka maarata afdheer aan dhahe mukhtaar saliid ninka hadda mar dhowley loo soo magacaabay kii hore ee asaga ka horreeyen waa baktiyey dagaalkaasuu ku baktiyey ee, kii maaragtay caato kadibna maxaan ku rahdaa kan lasoo diray naftarkiis meeshuu ku baktiyey ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan hasiimadaasna ilaahay aa dhabar ku saaray dalika biana allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahum etoobiya ayaa isku dayeysa inay si tartiib tartiib ah u qabsato dhul hor leh kadib markii ay hore isku lehaysiiyeen dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysigu ku haystaan bilihii ugu dambeeyey waxaa israacraacayay jabka ciidamada liyu booliis xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aaminsan inaysan awooddeeda ku helin guulaha balse ay tahay mid uu allah ku galaday kulan ay beesha maxamuud hiraab kaga hadashay duulaanka dowladda federaalku ay ku qaaday gobolka galgaduud ayaa ka dhacay gobolkaasi maxamed daahir calisow ayaa ka waramaya waxgaradka iyo odayaasha beesha maxamuud hiraab ayaa kulanka kaga dhawaaqay inay iska difaaci doonaan weerar kasta oo kaga yimaada dowladda federaalka iyagoo naf iyo maal ugu diyaargaroobay difaaca kitaabka allah iyo deegaanada beesha ay ka degto gobolka galgaduud beesha ayaa u digtay dadka reerka ku abtirsada inaysan u hanqaltaagin oo aysan garab iyo hiil u noqon shisheeyaha iyo lijirayaashooda halka lagu kulmay ayay beesha ku soo bandhigtay ciidamo aad u hubaysan oo u diyaarsan inay ka hortagaan ciidanka dowladda federaalka hadday waana diidaan hadday wicii diidaan hadday soo galaan qadkaas oo ay joogi diidaan jawaab cad ay la kulmi doonaan jawaabtuna waa maar ee wax kale ma ah
walaalaha gudaha joogana waxaan ku guubaabinaynaa inaan iska celinno cadowga haddii alla idmo hadduu gudaha yahay iyo hadduu dibadda yahay diinteenna iyo dalkeenna iyo maatadeenna ku soo duulaya inaan haddii alla idmo cashar lama ilaawaana siinno intaasna waa ugu baaqaynaa jawaab cad ayaa reer maxamuud hiraab haddaan nahaan galabta bixinaynaa insha allahu tacaalaa waxaan u jawaabaynaa xasan gurguurteeya intii maaragtay raacday intii hadafkiisa ku shaqaynaysa waxuu sameeya oo ku dhaqaaqay dagaal inuu beeleed inuu bilaabo inuu meelaha soomaaliya oo walaalaha deriska isku dhufto inuu wax la yidhaha macawis leeyahayo ou sameeyo anna waxaan leenahay adinka dhan macawis soo qaata adiga iyo ciidankaaga iyo waxa aad sheegaydoo dhan macawise soo duubta haddaad rabtiin annaga nin kasta ama macawise wataa ma tuutaha watee diyaar baan u nahay haddaan maxamuud hiraabnahay oo degaankayaga soo hujuuma oo dadkan yaga iyo degaankan yaga iyo diintan yada inuu ku xadgudbo raba diyaar baanu nahay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa adkeeyey go'aanka beesha ay ku wajahaan duulaanka gardarada ah ee xasan sheekh isagoo taageero ka helaya maraykanka go'aanka reer maxamuud hiraab waa say u qaateen halkaasouna ka joogaa inay iska kaadhiciyaan oo ay maar kuugu jawaabaanaana go'aankoodu yahay insha allahu biidnillahi alkariim hadalka reer maxamuud hiraab laba maahan waa mid midka og yahana waa midka ay ka hadleen waxaan u diyaarnahay galabta naftannada iyo maalkannaga inaan difaacno cid kasta oo soo duushane inaan haddii alla kuuroon yahay aan ishortaagi doonno laba qofood hadday nagaha soo harto labadu waxay ku dhima ku noolaa doontaa kitaabka ilaahay reer maxamuud hiraab waxay diyaar u yihiin inay haddii alla kuuroon yahay ilaahay kitaabkiisa kii dhintaa ku dhinto mid ka noolaano isaga oo iyada oo saas uu ku noolaado ilaahay baan ballantaas la galnay ma bayna bayno maahan xaqiiq cad weeye haddeeraan runtii sheegaynaa inaan ka leexanna ma rab kitaabka ilaahay shakhsiyaad ma leh ilaahay baa noo soo dejiyey beelaha maxamuud hiraab iyo mursado oo beeco kula jira xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si buuxda u caddeeyey mowqifkooda ku aadan duulaanka ka dhanka ah gobolka iyo in beelaha la iska hor keeno iyadoo la hubaynayo maleeshiyaad beeleedyo maadaama sida muuqata dowladda federaalka ay u taag weyday inay wajahdo dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sekada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey deegaano ka tirsan degmada jilib ee walaayada jubbooyinka waxaa ka warramaya maxamed mudey axmed abu muslim boqolaal qoys ah ayaa ka faa'iidaystay soko bixin ay wilaayada jubbooyinka ka samaysay magaalada jilib sekada ayaa waxaa la siinayay dadka danyarta ah waxaana la bixinayay xoolo ka kooban geel lo iyo ari qaar ka mid ah dadkii xoolaha la siiyey oo cabiriya dareenkooda ayaa waxay yidhaahdeen maanta halkan waxaa ugu jamacsannahay waxa weeyaan tawsiicu zakaati alancaam geela iyo lo-da iyo adhiga bisha saddexaad sideedeeda kun afar boqol afartan iyo afar hijri insha allahu halka aan joognana waa arbay oo ka tirsan degmada jilib bismillaahi raxmaan araxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahow nimcadaada waa kugu shugshadi waa kugu mahdanay heerka maanta aan joogno nimcada aan dhex joogno xoolaha dhegta aan haysan wixii hore haddaan dabagala xaawaga qorraxdaa dhacaysa laakiin hadda dhimcada aan faraha ku hayo ilaahay baa ku mahadle kasoo walaayadaa ku mahadle neef geela liisi waxaan joogaa meesha sakada lagu qaabiye arbaayo cabdi ilaahay mujaahidiinta kulli guulaysiiya gaaladana ala jabiy saddex saka liisiiye laba geela liisii iyo hal aadaa u faraxsana ilaa muslimiinta guuley gaaladana ala jabiy macnaha waxaa u taagnahay xoolaha oo sakada inaa macnaha ee mujaahidiinta ay qeybahayaan in la isiiye maxaa lagu siiye marka adiga waxaa liisii neef saddex jir ah oo geel ah olaaleyaan ahay beeraaleyna waa ahay labada qayb waan ku jiraa farxaddeeda aad iyo aaday u wanaagsan tahay mujaahidiinta waxaan ugu ducaynana in gaalada ilaahay ka jebiyo oo barwaaqo iyo nate nabad ay ku joogaan dadkii laga soo qaadan ilaahay inas u badiyo xoolihii laga soo qaaday qaybinta sakada xoolaha ayaa si dardar leh uga socota wilaayaadka islaamiga ah sakada ayaa ka mid ah shanta tiir ee islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa